bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bsmi اllaahi الraxmaan الraxiim kitaabu اljizyati wاlmuwaadaca jizyadii axkaamteedii ayuu u baab yahay iyo wاlmuwaadacati iyo ka tegistii oo gaaladii marka xarbigooda laga tago heshiis ahaan looga tago yacnii jizyadana waa wax heshiis ah waaye oo gaaladii markaa ahlu kitaabkii iyo majuusu hajar ama majuusta yaa laga qaadaa muwaadacaduna waxa ay tahay waa almutaarakatu mutaarakaduna waa ka tegis qofkii marka gaaladii xarbiga ahayd dagaalkoodii muddo in laga tago oo heshiis iyo wax lamida loogaga tago marka axkaamtaas marka heshiisyada iyo halkan wuxuu uga hadlaa iyo jizyada baabu ljizyati waalmuwaadacati maca ahli dimmati jizyadii xukunkeedii muwaadacadii caddaynteediibuu u baab yahay maca ahli dimmati dadka ahlu dimmada ah iyo walxarbi ahlu xarbiga yani maca ahli dimmatina waxay u noqonaya jizyada ayagaa jizye ila laga qaadayo walxarbida maca ahli lxarbina waxay u laabanaya almuwaadaca yacnii jizyadana waxaa iska leh ahlu dimmada ayaa laga qaadaa muwaadacadana waxaa iska leh ahlulxarbiga ila heshiis ayaga unba u dhexmara wa qowli illaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisii qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlaakhir qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna billaahi alla aan rumaynaynin walaa biاlyowmi alaakhiri aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan iska xarimaynin oon yacni taxriimkeeda aan rumaynaynin maa xarama allaahu wuxuu alla xarimay iyo warasuuluhu rasuulkiisa uu xarimay walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diina alxaqi diinkii xaqa ahaa xaqa diinkiisa aan ka diin yeelanaynin min aladiina kuwii xaal ay ka mid yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xata min aladiina min aladiina kuwii ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xataa intii la dagaalamayo cuduu ay siinayaan aljizyata jizyada can yadin gacan yacni naqdi ay ka dhiibayaan walxaal hum iyaguna saakiruuna kuwa dullaysan ay yihiin yacnii adillaa'a ay dullaysan yihiin wamaa jaa'a iyo wixii yimid caddaynteediibuu u baab yahay fii akhdi aljizyati jizyada qaaditaankeeda min alyahuudi laga qaado waannasaara laga qaado waalmajuusi laga qaado wاlcajami cajamta laga qaado cajam marka waa min cadfi اlcaam calى اlkhaas yahuuddii iyo nasaaradii iyo majuustii waa cajam dana gaara gadaal haddana loogu sii sheegay cajamkaa ka caamsan marka ayb laakiin waa arkaynaa jizyada waxaa laga qaadaa yahuud iyo nasaaro iyo majuus bis wa qaala ibnu cuyaynata ibnu cuyayna waxauu yidhi can ibni abi najiix qultu limujaahidin baa waxaan ku idhi maa sha'nu ahli shaam reer shaam xaalkoodu waa maxay calayhim arbacatu danaaniir korkooda waxaa ah afar diinaar inay bixiyaan sanadkii qofkii qaangaara uu bixiyo wa ahlulyamani reer yamanna calayhim diinaarun hal diinaar baa laga qaadaa korkooda ah qaala waxa uu yidhi mujaahid jucila daalika kaagaa ayaa la yeelay min qibali lyasaari waxhaysashada tanaadnimada xaggeeda ayaa laga yeelay yacnii reer shaamna way ka xoolo badan yihiin reer yaman marka xoolo badnaanta darteed baa ayaga afar loo saaray kuwaanna maadaama xoolahoodu ay yaryihiin diinaar baa la saaray marka ninka dadka ahlu jizyada ee jizyada laga qaadayo xaalkooday ku xiran tahay iyaga dhaqaalaha soo galo iyo waxa ay haystaan ayaa loogu salaynaa waxa laga qaadayo ayb ee waxaynan awoodeynin dusha laga saari maayo ayb aayadda marka waxay tilmaamaysaa min aladiina uutu lkitaaba jizyadii ha la qaado yaa laga qaadayaa min aladiina uutu lkitaaba yacnii la dagaalama kuwa kitaabka la siiyey ilaa ay jizye ka dhiibaan min aladiina uutu lkitaab marka waxaa baxaayo wixii aan kitaab la siinin mushrikiinta marka jizye lagama qaado ayaga ama islaam ama dagaal un heshiis oo iyagu jizye looga qaadayo waxa ay dhiibayaan male ayaga mushrikiinta sunnada marka kitaabka qur-aanka aayaddu waxay tilmaantay ahlu kitaab in laga qaado sunnada nebigana waxay ku dartay majuus in laga qaado majuus hadda iyagu kitaab may haysteen ma haysanin war badan baa ku jira laakiin sunnada saan arki doonno sunnada nebiga waxay tilmaantay sala allahu calayh waali wasalam majuusta in laga qaado jizye wixii intaa ka soo haray marka ee wataniyiin ah jizye male ayaga axkaamtooda ma aha midna ahlu kitaabkiina qur-aankaa sheegay majuustana sunnada wixii ka soo harayna daliil iyo maadaama aanan loo haynin ayagaa lagu gaabsanay imaamu shaafici marka sidaas uu qabaa waana sida cumar iyo saxaabadu badankood ay qabaan waana sida xooga badan qaybta dambena tarjamadu waxay tilmaamaysaa jizyada in lagu saleeyo waxhaysashadooda iyaga laftirkooda in la dhiba ma aha dadka ahludimmada wixii ay kari karaan oo ay awoodi karaan yaa looga ayaa jizye looga dhigaa wax go-an marka ma jiraan qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wa huwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna qaala samictu camran huwa camru bnu diinaar almaki qaala kuntu jaalisan maca jaabir bni zayd kuntu waxaan ahaa jaalisan mid la fadhiyo yacni inaan la fadhiyey maca jaabir bni zaydin abushacthaa waa jaabir bnu zayd wa camri bni aws ayb iyo camru bnu aws ayb faxadaahumaa bajaalatu ayaa wuxuu u sheegay ninkaa sanata sabciina sanadku markay toddobaatan ay ahayd caama xaja muscab bnu zubayr markuu soo xajiyey biahli اlbasrati ou la soo xajiyey yanii ninkaa muscab bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr la dhashay reer basra ayuu soo xaji siiyey cinda daraji zamzama biyaha ceelka zamzamka jaranjaradiisa agteeda qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa kaatiban mid kaatib ah lijaz bni mucaawiyata ayaan u ahaa cami اlaxnaf axnaf adeerkiis ahaa fa ataanaa markaa jaz-i waa bifatxi iljiim wa sukuuni izaayi waay hamzaana ka dambayso asiili sidaasu u dabdiyey cabdulqani isaga waxa uu yidhi bifatxi iljiimi wa kasri izaayi jaziy ayuu u dabdiyey jaziy ayuu u dabdiyey laba dabdi baan hadda sheegay asiili bifatxi iljiim wa iskaani izaayi jaz iyo hamza cabdulqani wuxuu dabdiyey bifatxi iljiim wa kasri izaayi oo say noqonaya marka jaziy nacam jaziy daara qutni iyo wuxuu yidhi muxadisiintu way kasriyaan jiz ayay yidhaahdaan wa ahlulcarabiyati yaquuluuna jaz oo ja-da jiimka way kor dhigaan ibni makuula abuu nasr ibni makuula saaxibu kitaabi almu'talif walmukhtalif isaguna wuxuu qoray uu dabdiyey bifatxi iljiimi wa kasri izaayi wa bilyaa'i jaziy sidii dabdigii sheegi fa ataanaa waxaa noo yimid markaa asmaada de dabdigooda waa layska dabdiyaa shaqalkooda waa la dabdiyaa maxaa yeeley asmaa'da qiyaas ma galo waxaa laga yaabaa luqadan kale kelimaadkan carabiga ah haddaad naxwadeedii iyo sarfigeeda haddaad wasniga sarfigaa taqaano waa isaga kaa qaaciddaa ku soco kartaa laakiin asmaa'du qaacido ma ku soconaysa iyadana oo waxaa la yidhi alasmaa'u laa tanqaasu asmaa'da qiyaas ma gasho tasxiifkuna meelaha ugu badanoo uu ka yimaado waa asmaa'da walidaalika culummadu waa dabdiyaan asmaa'daas laakiin annaga dab ahmiyad nooma leh qofka soomaaliga markuu kitaabka akhrina asmaa'da qaladkeedu inuu dhib leeyahay iyo in kale iyo shaqaba kuma lihin laakiin inaa isbartaa fiican maadaama yani haddaad rabto hab culumo inaad wax ku akhrisato ama hab yacnii habkii yacni saxda ah ahlucilmiga wax ku dabdin jireen ama wax ku akhrin jireen haddaad rabto inaad wax ku akhrisato ama aad ku fahamto dabdigaas inaa iska saxdo fa ataanaa kitaabu cumara bni alkhadaab ayaa noo yimid buu yidhi qabla mowtihi intuunan dhimanin ka hor bisanatin sanad muxuu yidhi marka maxaa ku taallayna farriquu kala geeya bayna kulli dii maxramin laba kastoo maxramnima u saaxiibo maxram ka dhex maxramnimo ka dhexayso kala geeya min almajuusi majuus ah ayb oo waxay ahayd iyagu majuusta maxaarimta ay isguursan jireen ninku wuxuu guursanayaa walaashiis hooyadiisuu guursanaa hadduu rabo waxaas dhaqan xumadaasay yaqaaneen cumar marka wuxuu yidhi ninkii naag maxaarimtiisaa qabo ha la kala diro ayb oo iyagu markaa waxay leeyihiin qofka walaashiis inuu guursado iyadayba ku haboontaha isagay ku haboontaha maxaa yeelay aadanba waxay leeyihiin gabdhihiisa iyo wiilashiisa isguursa jireen shaydaanku m meel uu shubha ka keeno m ma weynayo shaydaanku meel uu shubha kala yimaado ma weynayo qofkan aadanba waa isguursa jireenuu yidhi wiilashiisa iyo gabdhihiisa markaa maxay dhibeen nin boqorkoodaa sidaas yeelay oo walaashiis guursaday kadib waa sharciyaysteen sidaasay ku socdeen biniaadam iyagu marka sharci horow ahay sharciga aadam bani aadam kaloo hadda wax laga guursadaana ma jirin xikmadii alle marka waxay keentay sidaas ayb inay iyagu markaa mataana wiil iyo gabar mataana wiil iyo gabar kaleo calool kale labadaas caloolee kala duwan inay isguurguursan karaan iyo waxyaabahaasa iyaga markaa loo rugseeyey laakiin annaga da taasi marka sax maaha ayb marka cumar wuxuu yidhi fariquu kala geeya bayna kulli dii maxramin min almajuusi walam yakun cumaru cumar ma uunan ahayn akhada aljizyata jizyadii inuu qaaday min almajuusi uu ka qaaday cumar jizyada majuuska ma uunan qaadin yani markaas iyaga marka maxaarimtoodana waa isguursan jireen cuntada markay cunayaanna waxay lahaayeen zamzama iyo waxbay sheegsheegi jireenoo diin ah oo iyaga diin u ah marka waxyaabahaas markay nuunuuleeyaan ayay cuntada cuni jireen cumar marka wuxuu yidhi zamsamadaasna ha laga reebo naagaha iyo dadka isla dhasho isguursanaana ha laga reebo waxay ka dhigan tahay marka arrinkaas shicaar maadaama ay u tahay nimankan hadday dimiyiin noqdeen shicaarkooda inay bannaanka soo bixiyaan lama ogola sida nasaaradaba loogu diido saliibka iyo yacnii cibaadaadkooda inay bannaanka usoo bixiyaan usoo daahiriyaan beledka muslimka sida loogu reebay haddii markaa muslimiintu ay xoogga leeyihiin waaye sidaasoo kalea kuwaanna looga reebay azamsamatu iyo waxyaabahan walam yakun cumaru cumar ma uunan ahayn akhada aljizyata jizyadii inuu qaaday min almajuusi uu ka qaaday xataa shahida cabduraxmaan ibnu cawf ilaa uu ka marqaati kacay ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka akhadahaa inuu jizyadii qaaday min majuusi hajar inuu ka qaaday yacnii cumar majuustu wax jizyaa kama qaadin sabab aayaddou ku gaabsaday isaga maadaama xadiidkii nebiga uunan maqal aayaddiina ay leedahay min aladiina uutuu lkitaaba intii soo gaartay uu ku camal falay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inay dhici karto mararka qaar ninka weyn ee caalimka ah in ay masaa-isha qaar ka tegayso ama masaa-isha qaarkood inuu xadiidkeeda inaanu maqlin ama cilmigiisu inuu ka gaabto fii bacdi almasaa'il nin kaloo ah dadka ka midana inuu yaqaano oo uu ka fadli badan yahay isaga leanna hadda cumar iyo cabdiraxmaan binu cawf cumaraa fadli badan maca daalika mas'aladan majuus in laga qaado in laga qaado jizye iyo in kale cumar ma uunan garanaynin ilaa cabdiraxmaan markuu sheegay ayuu ogolaaday waxaa kaloo laga qaadanaya marka qofka xaqa haddii loo sheego inuu qaato shayga haddii uunan ogeyn markii markaa ka dambe hadduu ogaada inuu yeelo waxaa kaloo xadiidka ama qisada laga qaadanaa in qofka waxa uu ku camal falayo waxay noqonaysaa wixii soo gaaro asaga inta soo gaarto iyo waxa uu yaqaano ku camal falayaa haddii waxaas wax ka ziyaada ama ka dheeri ay jiraanna markii uu ogaadaa laga rabaa inuu ku camal falo ee intuunan ogaanin ka hor loo qaban maayo qaala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala xadaanii curwaة bn الzubayr can اlmiswar bni makhramata anahu ahbarahu ana camra bna cawf alansaariya wa huwa camr bnu cawf xaliifun libani caamir ibni lu'ay ayuu ahaa nin qolada bahwadaagla ah wa kaana shahida badran bader ayuu xaadiray wa kaana shahida badran bader ayuu xaadirayna ninkaa akhbarahu wuxuu sheegay camr ibnu cawf ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam rasuulka bacata abaa cubaydata abuu cubayda ayuu diray ibna aljaraax ila albaxrayn ayuu u diray ya'tii bijizyatiha liyatiya si uu ula yimaado oo u keeno bijizyatiha yani jizyadeeda soo ula imaado wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa huwa isagu saalaxa inuu la heshiiyey ahla albaxrayn reer baxrayn wa amara calayhim wuxuuna amiir uga dhigay korkooda alcalaa'a bna alxadrami faqadima abuu cubaydata abuu cubayda waa soo galay bimaalin maal ayuu kala soo galay min albaxrayni baxrayn yacnii maalkii jizyada buu soo qaaday fa samicat ilansaaru ansaar waxay maqashay biquduumi abi cubaydata abi cubayda soo geliddiisa fa waafaqad waxay soo waafaqday salaata subxi salaaddii subax maca annabiyi sal l slam nebiga maciisa falamaa sallaa bihim markuu tujiyey nebiga alfajra salaaddii subax markuu tujiyey salaaddii subax markuu tujiyey insarafa waa gadoomay nebiga sal l slam salaaddii buu ka gadoomay fatacaraduu lahu way istustuseen markaa yanii nebigii bay u banbaxeenoo inay joogaan bay tutusiyeen kor bay isu qaadqaadeen si nebigu uu u arka nebigii aragtidiisii bay u banbaxeen fatabasama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa dhoolla caddeeyey xiina ra'aahu markuu arkay yanii waxa ay rabaan iyo maalkaas xoogaa inay quudaraynayaan ay damacsan yihiin ayuu dareemay wa qaala waxa uu yidhi adunukum waxaan malaynayaa qad samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata abuu cubayda qad jaa'a bishayin maal inuu la yimid abuu cubayda inuu wax la soo galay sidaa inaad maqasheen ayaan u malaynayaa qaaluu waxay yidhaahdeen ajal yaa rasuula allah haa rasuul allow ajal waxaa lagu jawaabaa istifhaam markaunan jirin yani qofka markaan adaatu istifhaam wax lagu weydiinin nacam ajal buu ku jawaabay adaatu istifhaam marka wax lagu weydiiyey hal iyo kalena nacamuu ku jawaabaa yacni adaatu istifhaam oo nafyi ou ku jira marka wax lagu weydiiyena balaa ayuu ku jawaabaa marka balaa iyo nacam iyo ajal waa isku macno laakiin waa kala meelo luqada carabiga waxay ku tuseen haninimadeeday ku tuseen wuxuu yidhi marka ajal yaa rasuul allah haabay dheheen rasuul allow qaala waxau yidhi faabshiruu bishaaraysta waamiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax geliyana rajeeya fa wallaahi baan ku dhaartee lal faqra faqri akhshaa inaan cabsanaya ma aha aniga calaykum korkiinna faqri idinkaga cabsan maayo yidhi korkiinna walaakin akhshaa calaykum dushiinna waxaan uga baqayaa an tubsada calaykum addunyaa adduunyada korkiinna in lagu fidiyo kamaa busidad sidii loogu fidiyey calaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey korkooda fatanaafasuuhaa way tartameen oo adduunyadii bay ku tartameen kamaa tanaafasuuhaa siday ugu tartameen adduunyadii oo kale ayb watuhlikakum ay idin halaagta markaa kamaa ahlakathum sidii ay u halaagtay dadkii idinka horreeyey xadiidka marka maxalushaahidka uu ka rabaa waxay tahay abuu cubayda maal buu soo qaaday maalkaasna wuxuu ahaa maal jizye ah jizyadii markaa nebigu inuu qaadi jiray oo kula heshiiyey dadka markaa baxrayn deganaana majuusay ahaayeen majuus hajar maxalushaahidka meeshaas xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya ummaddan meesha iyo dhibaatada looga imaanayo faqri inaynan ahayne inay tahay adduunyada inay tahay iyagu faqrigay ka cabsanayaan laakiin meesha looga imaanayo waa adduunyadii waa rasuulka siduu leeyay sal l slam oo xadiid kale ibnu maaja wuxuu ahaa nebiga saxaabadiisa wuxuu yimid faqri iyo ka sheekaysanayo markaasuu yidhi alfaqra takhaafuun faqri miyaad ka baqaysaan markaasay yidhaahdeen haa ajal yaa rasuul allah ama nacamay dheheen markaasuu wuxuu yidhi latusabbanna calaykum اddunyaa saban ma latusabunna calaykum اddunyaa saban adduunyadaa la idinku shubi doonaa buu yidhi shubitaanaa la idinkugu shubi doonaa xataa laa yaziiqa qalbu mri'in ilaa hii ilaa qofka mu'minka qalbigiisu ounan leexanaynin ilaa iyada unbaa leexinaysa ama iyada darteed ayaa qalbigiisu u leexanayaa yidhi nebiga sal l slam ayb markaad mushkilada hadda faqriga cabsida laga qabaa aaday u badatay haddaad fiirisana maalku waa batay zamankan afartan sano ka hor maalku meeshuu jooga maanta dadka ma joogaan saasoo ay tahay haddana dhibaatada iyo xirsiga iyo xaaraan wax ku raadinta iyo yacni bakhiiltinimada shuxiga iyo qofkii oo shilin yar wax yar loo dilo maantay badan tahay nacam qofkii isagoo malaayiin haysto wuxuu ka bakhaylayaa hal dollar oo nin kale aaday xaggiisa ayuu laga yaaba inuu u dila ninkaas kale muxuu aniga ii soo aadi waaye darteed soo waxaa nebigu sheegaya ma tahay mase ma aha nacam adduunyadaad ku tartamaysaan markaad ku tartantaanna waa isku waa idin halaagaysaa sidii dadkii idinka horreeyey ay u halaagtay oo kale xadiid kale muslim uu werinaya cabdiraxmaan bin nebigu sal l slam asxaabtiisa wuxuu ku yidhi waxaad furan doontaan faris iyo ruum aya qowmin takuunuun bal ii sheeguu yidhi dad see ahaad noqon doontaan markaasay cabdiraxmaan bin cawf baa wuxuu yidhi kamaa amarana allahu warasuuluhu alla rasuul sayna faraanaan yeelaynaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi waad ku tartamaysaan tanaafasuunahaa adduunyadii baad ku tartamaysaan uma taxaasaduun adduunyadii baad isku xasdaysaan uma taqaataluun adduunyadii markaa yacnii waa isku dilaysaan ilaa wuxuu leeyahay guryihii muhaajiriintii ansaartii dib inta loogu soo laabto yacnii adduunyadii markaa iyo waxyaabahaas darteed laysku dil laysku dilo marka adduunyadu meeshay ku soo badato dhibkeeda unbaa ku bato qofka marka maxaa u fiicanna ninkii ka hela quutulyoom xalaal ah sax xadiid muslim baa wuxuu cabdillahi bni camr bni alcaas min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqanacahu allaahu bimaa aataah nebigu wuxuu yidhi war waxaa liibaanay ninkii alle isu dhiibay warusiqa kafaafan risqi ku filanna lagu arsuqay waqanacahu allaahu bimaa aataah wixii ilaahay siiyeyna qanaaco ilaahay uu ku geliyey yacnii inta yare ilaahay siiyeyna qaanic ku ah ninkaas waa liibaanay yuu yihi nebiga sala allahu calayh waali wasalam ayb adduunyada marka waa intaad ka xirato intaad ka cunto intaad ka sadaqaysato intaas aad ka sadaqaysataan harayso inta kalena korkaaga ayay ku dhammaanaysaan ayb laakiin shaydaanku meesha uu dadka ka soo gelaya waa meeshaas aafada dhanna meesha ay ka taagan tahay qaala xadaana alfadl bnu yacquub wa huwa alfadl bnu yacquuba bni ibraahiim bni muusa ayb ayb الرukhaamiي bdm الrا abوlcabaas albaqdاdي ثiqة xaafiظ أkhraجa xadiiثah الbkhariي وبن maaجة qaala xadaثna cabdالlahi بن jacfar whuwa cabdالlahi بن jacfar bn haylaan الraqي mowlaahum ثiqة alquraشhi mowlaahum ثiqaة lakinahu تغayara بأkhrة falam yfxush اkhtilaaطhu aad ma u darna أkhraجa xadiiثahu أصxaabu الkتb الستة qala xadaana almuctamiru bnu sulaymaan qaala xadaanaa saciid bnu cubaydillaahi athaqafi ayb saciid bnu cubaydillaahi ibni jubayr ibni xaya ayb athaqafi saduuqun rubamaa wahim qaala xadaanaa bakru bnu cabdillaahi almusaniy wa ziyaad bnu jubayr can jubayr bni xayata qaala bacaa cumaru nnaasa cumar dadkiibuu diray fii afnaa'i alamsaari magaalooyinka waaweyn ee dadka kala duwan ay ku nool yihiin ayuu diray dhexdooda afnaa alamsaar waxaa weeyaan amsaarna waa magaalooyinka waaweyn afnaa'na waxaa weeyaan dadka khaliidka ee isku daran ee aan hal qolo ahayn magaalooyinka waaweyn ee dadka isku darani ay degan yihiin dhexdoodu bixiyey ayb yuqaatiluuna almushrikiin bacaa cumaru nnaasa dadkiibuu bixiyey fi lamsaari magaalooyinkii waaweynaa dadka badan badnaa ay deganaayeen dhexdooda yuqaatiluuna say ula inay la dagaalamaan almushrikiina mushrikiinta fa aslama waxaa islaamay alhurmusaan ninkii la dhihi jiray hurmusaan marka wuxuu ahaa ninkii kisra u qaabilsanaa ahwaaz dhulkan la yidhaha iraan ninkii kisra u qaabilsanaaye ciidanka madaxda u ahaaw ninkaasa islaamay marka fa qaala waxa uu yidhi cumar markaa waa la qabtay cumar baa loo geeyey cumar baa madiine loogu geeyey hadalkan baa dhex maray marka ayb waa nin hadda marka wuxuu ahaa yacnii dadkii ciidanka hogaaminayay waaweyn furus fa qaala cumar waxa uu yidhi innii mustashiiruka anugu waan kula tashanayaa fii maqaasiya haadihi dagaaladaydan duulaamadan aan ku jiro yaan kaala tashanaya meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninku hadduu muslimo in lala tashan karo hadduu gaal ahaa khabiir uu ahaa oo nin hadda isagu maamulkii gacanta ku haayey ciidankii meelihii uu kala joogay hadduu soo galo ou is uu islaamo hadda wax mafsado iyo waxyaabahaasna aan laga cabsanaynin in lala tashan karo laakiin haddii laysdhihi karo ninkan beenuu sheegaya ama uu idin dadkii kusoo maqan yahay laftirkooda dadka wakhtigan sida yeelaan waaye muslim intuu isaga kaa dhigo wuxuu samaynayaa marka wax allaale lugooyadaadu ka shaqayna haddii marka sidaas laga cabsado waa in xadar laga qabo islaamnimadaada lama aqbalayo lama dhihi karo islaamnimadiisa beynahu beyna rabbihi mana la dilaayo duuba islaamnimo muujistay laakiin waa layska jiraa khuduu xidirakum inii mustashiiruka fii maqaasiyi haadihi qaala nacan buu yidhi ha mahaluhaa wamahalu man fiihaa mahaluhaa iyada tusaalaheeda furus iyo wamahalu man fiihaa magaalooyinkaa dadka ku dhex jiro min annaasi ee dadka ah min caduwi lmuslimiina muslimiinta cadowgooda ah mahalu طaa'irin shimbir oo kale wa lahu ra'sun madax leh walahu janaaxani laba garboodna leh walahu rijlaani laba lugoodna leh shimbir madax iyo laba garab iyo laba lug leh fa in kusira haddii la jebiyo axadujanaaxayni labada garab midkood labada baal haddii mid la rifo nahadat irijlaani labada lugood baa kacayso bijanaaxin maca janaaxin bay la kacaysaa hal garab waara'su iyo madaxii yaa kacayo hinqanayo fain kusira aljanaaxu alaakharu garabka kale haddii la jebiyana nahadat irijlaani waara'su labada lugood iyo madaxii baa kacayaan wain shudika ara'su madaxa haddii la bajiyo oo yacni madaxa la burburiyo dahabat irijlaani labada lugoodna way tageen waljanaaxaani labada garabna waa tegey iyo wara'su madaxiiba saddexdaba waa isla tegayeen haddii madaxa la burburiye fara'su kisraa madaxu waa kisraa buu yidhi nacam waljanaaxu garabkuna qaysaru waa qaysar waljanaaxu garabka alaakharu ka kalena faris waa dadka reer faris fa muril marka haddaad kisraa madaxa ku dhufato kuwa kale way isdhiibayaan waa laga adkaaday waana manaa waxaa weeyaan caqligu ou keenayo madaxa marka in la abaara mar walbo fa muri lmuslimiina muslimiinta far falyanfiruu ilaa kisraa magaalada kisra uu joogo ha weeraraan wa qaala bakrun waziyaadun jamiican iyagoo dhan can jubayr ibni xayata qaala fanadabanaa cumaru cumar marka waa noo yeeray dagaalkii buu nagu booriyey wastacmala calaynaa wuxuu amiir nooga dhigay annucmaana bna muqarin ninkaasuu amiir nooga dhigay wiil yar buu ahaa iyagoo toddoba meelahaasabay soo islaameen walaalaaan xataa idaa markaa nin wuxuu ahaa marka aada geesi oo qiimo badan xataa idaa kunnaa markaan ah ilaa aan ahaanay biardi alcaduwi cadowga dhulkiisa markaan galnay wa kharaja calaynaa uu noo soo baxay caamilu kisraa kisra ninkii shaqaalaha waa mas-uulka u ahaa fii arbaciina alfan afartan kun ou noogu soo baxay afartan buu noogu soo baxay alfan min alfin oo kun ah kumayaala fa qaama tarjumaanun nin afceliye ah tarjumo ah ayaa istaagay fa qaala waxa uu yidhi liyukallimanii ha ila hadlo rajulu minkum nin idinka idinka mid a fa qaala almugiiratu mugiiratu bnu shucba baa wuxuu yidhi sal camaa shi'ta waxaad doonto bal su'aal qaala waxa uu yidhi maa antum idinku maxaa tihiin bal iyo warrama qaala mugiira waxa uu yidhi naxnu unaasun annaga dad ayaan nahay min alcarabi carab ah kunnaa fii shaqaa'in dhibaato ayaan ku sugnayn dhexdeeda shadiidin adag wa balaa'in iyo dhib shadiidin daran yacnii fii shaqaa'in xaalad xun xaalad shadiidin aada u adag wa balaa'in shadiidin dhibaato aada u daran oo nasiib ma aanaan lahayn namusu ljilda maqaarka ayaan nuugi jirnay wannawaa iyo laftimireedka ayaan dhuuqdhuuqi jirnay min aljuuci baahi darteed laftimireed baan dhuuqdhuuqi jirnay maqaar baan muudmuudsan jirnay baahi darteed wanalbasu lwabara dhogorta ayaan labisan jirnay iyo washacara iyo dhogor wabarna waa midda yacnii geela shacarna waa midda idaha yani xoolaha dhogorta ayaan labisan jirnay wanacbudu shajara geedahana waan caabudi jirnay waalxajar iyo dhagaxda fa baynaa naxnu kadalika xaalad aan sidaas nahay id bacata rabu samaawaati wa rabu laradiina samaawaat rabbigood iyo dhulka ardooyinka rabbigooda wuxuu soo diray tacaalaa dikruhu sheegitaankiisa iyo xuskiisaa sarreeyee wajallat cadamatuhu weynaantiisa ayaa weynaatay ilaynaa xaggeenna wuxuu u soo diray nebiyan nebi min anfusinaa annaga naga mida nacrifu abaahu wa ummahu hooyadii aabbihiis iyo hooyadiis aan garanayno fa amaranaa nebiyunaa nebigeenni wuxuuna amray rasuulu rabbina wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam an nuqaatilakum inaan idinla dagaalanno idinka xataa tacbudu llaha waxdahu ilaa aad alle keliya ka caabuddaan ow amase tu'addu ljizyata jizyadii inaad dhiibtaan xalushaahidka marka meesha lanna waa majuus ayaga wa akhbaranaa nabiyunaa sala allahu calayhi wasalama nebigeenna wuxuu noo warramay can risaalati rabbinaa rabbigeen risaaladiisii wuxuu nooga warramay xaggeeda annahu man qutila qofkii la dila minaa annaga xaal uu naga mid yahay saara wuxuu ahaanayaa ila aljannati jannada fii naciimin buu ahaanayaa nicmooyin dhexdeeda lam yara milahaa qatu iyadoo kale uunan arag waman baqiya qofkii baaqi noqdo minaa xaal uu annaga naga mid yahayna malaka riqaabakum idinka ayuu idin hananayaa luqumihiinuu gacanta ku dhigayaa saasuu noo sheegay meeshaa marka waxay ku tuseede muqiira caqligiisa fasaaxadiisa nacam risaaladii nebiga dhan hadal yarow kusoo koobe fasaaxa fii gaayati alfasaaxana ah dadkii marka meeshaas weerarayna inuu ku jiray waa na tusee nacam dadkii meeshaa xoreeyey inuu ka mid ahaa oo islaamka gaarsiiyey shiicadu marka dadkay u nacab tahay dadka waa dadkii meeshaas islaamka gaarsiiyey ayay ugu nacayb badan yihiin adduunyada muslimka meel cumar ninkii dilay meel laga xuso oo laga weyneeyo oo laga jeclaado ma jirto meel muslim joogo oo cumar ninkii dilay looga hambalyeynayo lagu xusaayo oo lagu weyneynayo oo lagu siyaaranayo ma jirto ilaa iiraan maahameelaha yacnii maxaa xafladaha waaweyn iyo meela xusaska waaweyn ay samaystaan waxaa ka mid ah abululu'at almajuusi maqaam uu ku leeyahay iiraan tahraan maqaam uu ku leeyahay lagu xuso lagu weyneeyo leanna waxay leeyihiin daaquud weyn uu dilay cumar uu dilay ninkaas nacam lacanahum allaahu ayb nimankaas marka waxaa weyan dee islaamnima inaysan meel u oolin baa dareemayn waxaa kaloo dhan gebgeb waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysana nimankaas xiqdigooda in la baranayo nacam dhibaatada markay timaam baa dadka la garan karaa xiqdiga nimankaa ku jiro maalinba maalinta ka dambaysa waa la arkaa nacam madaabixda iyo waxyaabaha ay samaynayaan xataa yahuud iyo nasaare ma samaysan waxyaabaha ay ku kacayaan iyo cadowtooyada ku jirta muqiira markaa dee ilaahay waa ka leexiyey muqiiratu bnu shucba marka dadka ay lacnadaan ay gaalaysiyaan buu ka mid yahay haddana dhibaatada haysato waxaa ka mid a nimankaas qabrigan ay kor joogaan mar walba oo ay xajka ka dhigtaan oo najaf ku yaallo ay leeyihiin qabri sayidina cali waaye ay leeyihiin cali meeshaas kuma duugna ibnu kaiir albidaaya wanihaaya siduu ku sheegay qabriga shiicadu najaf ku yaallo ay kor fadhiso wuxuu yidhi waa qabru muqiirat bni shucba oo wuxuu yidhi hadday ogaa lahaayeen qabrigaas inuu muqiirat bnu shucba qabrigiisii uu yahay intay bixiyaanay gubi lahaayeen laakiin min xamaaqati shiica min xamaaqaatihim xamaaqaadkooda waxaa ka mida wax dabooli karaa aanay jirin waxaas faqaala markaa wuxuu yidhi ayb ilaa maanta waxay mareen marka dadkii madhabkii taqaarubka shiica iyo waxaan isku soo dhoweyneynaa dadkii dhahayey iyo sunno ataqriib beyna sunna washiica raggii bilaabay waxaa weeyaan ama aadka ugu ololeynaya yuusuf alqaradaawiya ka mid ah isagaa maanta wuxuu ku qaylinaa marka wuxuu leeyahay nimankaas ha layska celiyan ayb sunnadoo dhan waa inay u midowdaanoo meeshan suuriya ay dadka nimankaa ha laga celiyan siday dadka u gelayaan madbaxada iyo waxa ay samaynayan waxaanna dhihi jirnay yidhi intaas taqriib iyo waxyaabahaasaan ka shaqay jirnay waxaa noo caddaatay nimankan inay yihiin dad di-aad ah nacam saasuu leeyahay markii horaaba qalad ay ahayd laba madhaboo ilaahay kala fogeeyey laysuma soo dhoweyn kara culummada islaamkana hore firaqooda kala gedisan xataa alkhawaarij shiicada waa radi jireen muctasilada waa radi jireen bishri ilmarisi ninkan la leeyahay culammada qaar waaba gaal ay dhaheenoo asmaada ilaahay sifaatka alla inkiri jiray bishri ilmarisi kitaabuu leeyahay shiicada uu ku radinayo wax allaale wixii muslim sheegtaba waa naqdi shiicadu yacnii meel xun ay gaarsiiyaan ilaa un waqtiyadan dambe toddobaatameeyadii iyo meelaha awaakhirkeedii ayaa nimankan xarakaadka iyo axsaabaha ayaa waxay bilaabeen shiicada waa fiican tahay inay yidhaahdaan ikhwaanmuslimiinkaa bilaabay masar macruuf waaye xilligii khumeyni ou toddobaatan iyo sagaalkii qabsanayey iiraan uu qabsaday isaga faransiiskaa laga keenay isaga laftirkiisa faransiiskaa laga keenay dowlad islaamoo faransiiska laga soo abaabulaya ka waran oo gabar muslimadana ay xijaab ku qaada la-dahay maskaxdaada ma geli karta adiga maskaxdaada ma geli kartaa a'immada islaamka marka milladun laga soo bilaabo taabiciin ilaa iyo zamankeennan laga soo gaaro nimankaas maahane xarakaadkaas siyaasiga ah oo ayagu siyaasadooda un ka fakara maahane dadku waa la fogey jiray nimankan shiicadan waana sidaas in la fogeeyo waay laanna nin qur-aankii iyo saxaabadii iyo nubuwadii iyo waxaa dhan ka shakisan islaamnima xaggay u taallaan fabaynaa naxnu kadalika marka waxa uu yidhi ayb sidaasuu yidhi faqaala nucmaanu nucmaan waxa uu yidhi rubamaa ashhadaka allaahu hadalkan dambe marka wax ka maqanaa jiro oo yacni siyaaqa laga fahmi karo waxay ahayd nucmaan ibni muqarin dagaalkii xoogaa dib buu u dhigay muqiira marka wuxuu ku eedeeyey oo markaa ku qabsaday wuxuu yidhi dagaalkii maxaad dib ugu dhigaysaa maan hore ka galno hadalkaanuu marka u deliishaday dagaalka dibdhigiisa wuxuu yidhi rubamaa ashhadaka allaahu ilaahay inuu ku markhaati geliyey baa laga yaabaa rubamaa ashhadaka allaahu ilaahay inuu ku xaadirsiiyey ayaa dhici karto milahaa iyadoo kale maca nebiyi sal l slam yacnii dagaal aan gaalo la galnay sida kanoo kale inuu nebiga maciisa ku xaadirsiiyey baa laga yaabaa oo nebiga dagaal adoo nebigii la safan inaad dagaal gashay falam yunadimka ilaahay kaama shallaysiinin dagaal aad nebi moxamed safkiisa ahayd ilaahay kaama shallaysiinin walam yukhzika mana kugu hoojinin ilaahay walaakinii shahidtu alqitaala anigu waxaan xaadiray buu yidhi dagaal maca rasuulillahi nebiga maciisa sala allahu calayh waali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil hadduunan dagaalamin fii awali nahaari maalinta gelinkeeda hore hadduunan dagaalamin intadara waa sugaayey xataa tahubba alarwaaxu ilaa dabayluhu ay dhabtaan dabayshuna dabcan dabayshuna waxay qaboobaysaa ay soo dhabanaysaa galabtii duhurka ka bacdi ayb wataxdura asalawaatu salaaduhuna ay soo xaadiraan duhurkii casirkii yacnii sababka aan dagaalka dib ugu dhigaayo nebigaasaa yeeli jiruu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muqiirana marka adiga laftirkaaga waad og tahay oo marar badan baad nebiga dagaal la xaadirtay marka muqiira wou xusuustay bis waa iska aamusaymaxalushaahidka marka de waa jizyada iyo mowduuca ku saabsan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa waadaca alimaamu imaamku haddii uu sagootiyo ay idaa waadaca alimaamu imaamku haddii uu ka tago ou la heshiiyo melika alqaryati magaalada ninka xukumo hal yakuunu daalika kaagaas ka tegista ma u ahaanayaa libaqiyatihim dadka soo haray magaalada magaalo ayaa ninkii madaxda ahaa buu marka u daayey imaamka oo wuxuu yidhi meeshaada joogo dhulkaaga adiga hayso ma waxaa laga qaadanayaa dadkiina inuu ammaan geliyey oo heshiis u sameeyey masalo khilaaf ku jira waa sida xooga badanna waa sidaas sida xadiidkaba ka muuqanayso haddii ninka imaamka uu la heshiiyo boqorka uu yidhaahdo dhulkaagan kuu daayey intaas bixi sanadkiiba jaa-is dadkana marka waxay noqonayaan dad dimiyiin ama cahdi leh qaala xadaanaa sahlu bnu bakaar qaala xadaanaa wuhaybun can camri bni yaxya can cabaasin isaacidiy can abi xumaydin isaacidiyi qaal ghazownaa maca anabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebiga maciisa ayaan duulnay tabuuka tabuuk ayaan ku duulnay xaggeeda waahdaa meliku aylata meeshaa ayla boqorkeedii ayaa nbiga linabiyibu usoo hadiyey sal slam baqlatan baydaa baqal cad wa kasaahu wuxuuna marshiyey burdan go go-na waa siiyey waa usoo diray wa kataba lahu nebiga wuxuu u qoray bibaxrihim magaaladooda ay biqaryatihim rasuulkuu hadiyad usoo hadiyeeyey heshiis buu la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu u qoray magaaladiisi in loo daayo oo ninkaa jizye oo u bixiyo isagana magaaladiisa sidiisa uu u joogo ayb xadiidka markaa ibnu isxaaqa aada u warinayo wuxuu leeyahay ibnu xajar caadada bukhaari baa waxay tahay xadiidka duruqdiisa qaar ka mida waxa la rabo oo tarjamada hadday ku sugan tahay xataa wuu keenaa sida badan tanna sidoo kale weeyaano qiso ibnu isxaaq oo dheero waxaa jirto uu sidaa sheegaya ya nebiga waay sal l slm wakataba lahu bibaxrihim baabu lwusaati biahlidimmati biahli dimmati rasuuli اllahi sal l slam dadka nebiga dimadiisa ahalka u ah ee la siiyey ahludimmada ah dardaaran laysu dardaarmo in loo ixsaan falo caddaynteediibuu u baab yahay wاdimatu dimaduna alcahdu ballan waay waliluna alqaraabatu waa qaraabanimo laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima soo ilaahay ma dhihin ilan qaraabanimo waay walaa dimatana cahdi iyo ballan waay marka dadkii nebigu uu ballanta siiyo jizyada ou ku fardiyey oo ka qaaday nimankaa in loo ixsaan falo oon la dhibin ayb gaalba ha ahaado haddii heshiiskii uu ku taagan yahan aan la dhibin qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu jamra abu jamra waxaa la yidhaha nasr bnu cimraan addubaci qaala samictu juwayriyata bna qudaamata atamiimiya qaala samictu cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu qulnaa waxaanu nidhi owsinaa yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow noo dardaaran cumar baan saa ku dhahnay qaala waxau yidhi cumar uusiikum bidimmati illaah ilaahay dimmadiisa ballanta allaan idiin dardaarmay fainahu dimmatu nebiyikum waa nebigiinna ballantiisii waay wa risqu ciyaalikum ilmihiinna risqigooda waay yacnii cumar wuxuu leeyahy waxaan idiin dardaarmayaa dadkii aad jizyada dadkaad ka qaadaan gaalada idinka isu kiin dhiibtay oo degaankooda iyo degmooyinkooda u dayseen ama idinka idinku hoos nool oo sanad walbaa wixii lagu farad yeelay bixinaayo dadkaasi inaad ilaalisaan ood u ixsaan fashaan xataa hadduu cadow kale soo weeraro waa laga dhicinayo ogood leanna adaa aday jizye ku siiyaan adiga jizyada waxaa lagu siiyaa inaad difaacda dadkaas waa la difaaca marka dadka horena waa usoo marnay kitaabuuljihaad waa ku soo marnay wa risqu ciyaalikum wuxuu ka wadaa dadkan jizyada laga soo aruuriyo ayaa bangiga muslimiinta lagu soo shubaa idinkaa la idiin qaybiyaa marka risqigiinna ciyaalkiinna risqigooda ha iska baabi'inina oo iyaga ixsaan u sameeyo hadday jizyadii dhiibayan ixsaana loo sameeyo leanna haddii iyaga lagu adkeeyo la dhibo inta jizyada laga qaada haddana la dilo waa ballanka baxyo midda labaadoo kalena waxay keenaysaa iyaguna inay bixin waayaan jizyada mar haddii annaga nala qasbayo nala dhibaayo nala dilaayo maxaan jizye ka bixinaa na dila inay yidhaahdaan oo risqigii ciyaalkiinniina uu go-o markaas meesha ku go-o marka nimankaas yacnii siyaasaddaad kula dhaqmaysaan ha noqoto ballantiyood u fulisaan inaad u ixsaan samaysaan heshiiskii iyaguna ay ka soo baxaan fainahu dimatu nabiyikum warisqu ciyaalikum saas xadiidka ibnu xajar wuxuu qaala almuhallab fi lxadiidi waxaa ku sugan alxadu cala alwafaa'i bilcahdi ballanta in la oofiyo laysku booriyo wa xusnu nadari ayb fi lxadiidi alxadu cala alwafaa'i bilcahdi wa xusnu nadari fii cawaaqib alumuur yiri meeshaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa shayga qofka uu samaynayo waxa ka dhalan doono inuu fiiriyo oo xadiidkii waxaa ku jirta uu leeyahay in aad loo fiiriyo fiicnaan in lagu yacni aragti fiican in lagu eego umuuraha dambe ee qofku hadduu yidhaha maanta waxaa doonto sameey berri wax iga galay ma leh haddaad tira de berridii waa ku saamaynaysaa wa xusnu nadari fii cawaaqibi alumuuri waalislaaxu limacaani almaali wa usuuli اliktisaab iyo maalka macaanida lagu helaayo iyo kasabka usuushiisa in la ilaashado meeshay aduu wax kaa soo gelayaan wax xalaala ay kaa soo gelayaan inaad siyaasaddeeda wanaajiso sideeda marka islaamku waa ka hadlaa siyaasadaha dhaqaalaha dhaqaaluhu siyaasaduu leeyahay hadda middaan cumar oo ka hadlaayo waa dhaqaalihii siyaasaddiisii soo maaha sidii loo maamul meeshaad wax ka helaysid ha iska baabi'inin waay macnaheedu haddaad meesha aad wax ka helaysid dab ku qabato berri qaxooti baa aadaysaa nacam qaxootiyaa kuu jira marka cid wax ku seenaysa male annaga marka waxaani dabkan saarnay soo maha soddon sano gudaheedan dabka ku saarnay soddon sano wax aad u yar waay marka la fiiriyo soddon markaan joognay wixii ka dambeeyey eberaan ahayn marka qofku de meesha wax ka soo galaan inuu aada u fiirsado meeshaas uuna iska hallaynin ilaa hadda cumar wuxuu leeyahay warisqu ciyaalikum tasaas baabu maa aqdaca annabiyu sala allahu calayh waali wasalama min albaxrayni nebigu wuxuu gooyey sala allahu calayh waali wasalama oo baxrayn ah wamaa wacadda iyo wuxuu yaboohay min maali lbaxrayn baxrayn maalkiisa waaljizyati iyo jizyadii xukunkeeda caddayntiisa waliman yuqsamu alfay-u waaljizyatu jizyada iyo fayga yaa la siinayaa saddex xugun waaye saddexda xadiidaana kala sheegi doonta qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayrun can yaxya bni saciidin qaala samictu anasan radia allaahu canhu qaal daca nabiyu sal l slam alansaara nebiga ansaar buu u yeedhay waxauu yidhi liyaktuba lahum si uu ugu qoro bilbaxrayn baxrayn dhaqaalaha kasoo dhulkeeda si uu wax uga siiyo waxa uu ka siinaa marka maxay tahayna dhul ahaanuu u siinaa lihi maya dhulka baxrayn qeyb ka mida ayaa wixii ka soo baxo iyaga inuu siiyu rabay nebiga sal fa qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya wallaahi baan ku dhaarannay xataa taktuba liikhwaaninaa ilaa aada walaalaheen u qorto min qurayshin quraysh bimidlihaa iyadoo kale bal fiiri ansaarta yacnii wanaagooda iyo karamkooda rasuul allow annaga keliya waxa noo qorin walaalaheen ansaarna u gooy wax u qor ayagana annaga haddaad kaligeen noo qoraysid ma rabnay dhehen ma qaadanayn waa iihaarka ilaahay ku sheegay wاladiina tabaw-u daara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayuhiruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayb taas waa marka waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka mas'ale muhiima shay nebiga uu soo jeediyey ma la diidi karaa muraajacada rasuulka war lagu celiyo saddexay u qaybsantaa ibnu taymiya saaribilmasluulka sida uu ku sheego muraajacada saddex waay nebigu war uu sheegay in war lagu celiyaa saddex nooc waay mid waa kufri mid waa dembi kabiira ah midna waxa ma dhibayso waa wax fiican ba midda kufrigaa waxay tahay tii aan soo marayni icdil fa innaka lam tacdil nebigu wax qaybinaayo u arkay markaasuu yidhi cadaalad sameeyu yidhi cadaalad ma samaynine warkaas nebi maxamed in lagu dhahaa maxay noqone waa gaalnimo waay cadaalad kuma aadan kicin ee cadaalad sameey waa kufri mid waa taas mid kalene waa un wax dembi kabiire iska awan ayb middaas oo yacnii halisna u ah acmaasha inuu burburiyo u tirtiro taasi marka waa midii haabit ibnu qays uu ka cabsaday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun haabit marka wuxuu samay jiray nebigu markuu hadlaayo cod dheerow lahaa markuu nebigu la warramayo hadalkuu ku dheeraynay hadal dheerayntaasa waxaa laga cabiray inay dembi kabiira weyn ay tahay isaguna wuxuu yidhi waa halaagsamay haabit camalkaa ka buray waa kii nebigu yidhi iska daaya ma halaagsamina ahlu janno isagada markaa qasad kama aynan ahayn laakiin qofkay qasad maalan ka no iyo tii nebigu markuu reer xudaybiya markuu yidhi markii uu yidhi qisadii xudaybiya maxay ahayd xiirta saxaabada markuu ku yidhi timahana iska xiira xoolihiina gowraca xoogaa waa waa diideen soomaan cumar hadalkiisii baa ka mid ah rasuul allow lima nucdi daniyata fii diinina annaga soo xaq kuma taagnin haa iyagu baatil soo kuma taagna haa waxaan maxaan u aqbalaynaa yidhi heshiiska sidaan u eg lima nucdi daniyata fii diinina waa kii marka nebiga yidhi inii rasuulullaahi walastu acsiyi ani rasuul alla anaha ilaahayna ma caasinayo taas marka cumar sadaqo badanuu bixin jiray iyadu gaalnimo ma aha laakiin waa uun dembi dunuubta ka mid a midda saddexaadna waxay noqonaysaa midaan dembiba xataa ahayn oo maslaxad iyo waxaas ay ku jirto qisadii waxaa tusaale loo soo qaataa maalan markuu nebigu yidhi dagaalkii axsaab nimankii khadafaan iyo fasaara iyo raggan oo baashtaa tirada badan ee lasoo aruuriyey ciidankan ka warrama haddaan miraha madiine ka baxo sanadkan haddaan siinna iyaga oon dagaalka ka saarna ka warramo dagaalka ka baxa mirahanaan idiin raraynaa haddaan dhahno ilaa niman iska mooryaano xoolo soo doontay iska ahayn iyo beliliqo marka kuwaas haddaan dagaalkii ka saarna ka warrano yidhi nebiga sal l sacd ibnu mucaad waa tii uu yidhi rasuul allow maya ma ka saaray ma siinaynu yidhi nimankan annagoo gaalo isku ah ayaynan soo hawaysan jirin miraheenna ilaa inaan annaga marti ahaan u siinayna maahane hadda maxaan u siinaynay bis nebiga waa yeelay sala allahu calayh wasalam hadal buu ku celiyey rasuulka laakiin hadalkaasi waa hadal maslaxa ku jirtay waay kaas isaga dembina ma aha kufrina ma aha saddexdaasuu u qeybiyey ibnu teymiya fi saarim almasluul waa mas'ale marka muhiima kuu kala saarayso shalay waxaan soo marnay ansaar nebiga inay ku yidhaahdeen rasuul allow qurayshna wax maa la siinaa annagana mana laga tegaa iyaga marka hadda nebigu waxba uma nisbaynin cadaalad xumo iyo waxaas uma aynan nisbaynin laakiin istifhaam oo kale ka dhigeen su-aal ahaan rasuul allow annagiioo ka mudan intaas dagaa nimankan maxaa wax loo siinaayo ka dhigan tahay muraajacadaas marka qeybta labaaday noqon kartaa xoogaa ayb ayb marka wuxuu leeyahay daaka lahum marka tanna marka waxaa weeyaan waa midii saddexaadoo fiicnayd waa midaan iyadan rasuul allow muhaajiriinna waxsii faqaala daaka lahum way leeyihiin kaasi maa shaa allahu intii ilaahay doono calaa daalika kaaga korkiisa yaquuluuna lahu waxay dhahayaan qaala waxa uu yidhi fainakum satarawna bacdii aharatan waxaad arki doontaan sadbursi fasbiruu sabra xataa talqownii cala alxawd ilaa aad xawdka agtiisa igala kulantaan qaala xadaani marka tarjamadaani de waxay u caddahay maa aqdaca anabiyu sal l slam min albaxrayn leanna ansaar inuu nebiga u gooyou rabay baxrayn gooyntuna maahan dhul la siinayo de ogow dhulkaa lama siin karo ee waa dhul khallada iyo waxa ka soo baxo ayaa iyaga lasiin la siinaya qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala ahbaranii rawx bnu lqaasim can muxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa qaala lii inuu yidhi low qad jaaanaa maalu lbaxrayn hadduu imaan lahaa qad acdaytuka haakada wahaakada wahaakada falamaa qubida rasuulu llahi sal l salam nebiga markii la oofsaday wa jaaa maalu lbaxraynna uu yimid qaala abuu bakrin waxauu yidhi man kaanat lahu cinda rasuuli llahi sal salam cidatun qofkii nebiga agtiisa ballanqaad ka haysto falyatinii ha ii yimaado faataytuhu faqultu ina rasuula llahi sal salama aan u imid markaasaan ku idhi rasuulka alleh qad kaana qaala lii wuxuu aniga igu yidhi low qad jaaanaa maalu lbaxrayn la acdaytuka haakada wahaakada wahaakada baxrayn maalkeeda hadduu imaan lahaa waxaas waxaa waxaaman ku siin lahaa fa qaala lii wuxuu igu yidhi uxuhu hoobi faxahawtu xahyatan cantooba ayaan soo cantoobsaday yani uxuhu cantoobso faxahawtu xahyatan cantoobaan soo cantoobsaday fa qaala lii cuddahaa cudhaa yani cudhaa u noqo cuddahaa haa tiri facadadtuhaa waan tiriyey faidaa hiya khamsu miatin faacdaanii alfan wahamsa mia buu siiyey kun iyo shan boqol yani shan boqol iyo shan kale iyo shan kale ilaa saddex jaarow nebigu haakada haakada haakada xadiidkanna wuxuu waafaqayaa wamaa wacada min maali lbaxrayn waa ballanqaadka tarjamada inta dambena kan soo socdo wa qaala ibraahimu bnu dahmaan can cabdilcasiiz bni suhayb can anasin utiya anabiyu sal l slam nebigaa loola yimid bimaalin min albaxrayn maal ayaa baxrayn loogala yimid xaggeeda faqaala waxa uu yidhi unhuruuhu fi lmasjidi masjidka ku firdhiya ku daadiya fakaana akara maalin maal fakaana wuxuu ahaa maalkaasu akara maalin maalkan ugu badan oo utiya bihi rasuulu llahi sal l slam rasuulka loola yimaado id jaa'ahu lcabaas baa u yimid isagoo maalkii meesha uu yaal faqaala adeerkii waay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow acdinii isii fainii qad fa innii anigu faadaytu waxaan furtay nafsii nafsadeyda wafaadaytu caqiilan caqiilna waan furtay faqaala maalinkii beder baan aniga iyo caqiil iyo anaa furtay maal badana iga baxay faqaala wuxuu yidhi nebiga khud qaado faxahaa fii thawbihi maradiisa ayuu ku hoobsaday ku qaatay ku cantoobsaday uma dahaba wuxuu doonay yuqiluhu inuu qaado xambaaro falam yastadic mounan awoodin faqaala waxa uu yidhi amir bacdahum saas muu idiin dhigay yah mur waa mur saasa faqaala waxa uu yidhi mur bacdahum qaarkood amar yarfachu lii yarfachu ilaya ha ii soo kor yeelo dadkan rasuul allow qof ka mida io amar uu yidhi ha ii qaado alaa yani kan ma qaadi karee qaala waxau yidhi laa maya lagu amri maayo yidhi qaala waxau yidhi farfachu anta adiga qaado farfachu kor yeel dhe anta adiga calaya aniga iisoo kor yeel qaala laa buu yidhi maya fa nahara minhu waa firdhiyey marka waa daadiyey xoogaa buu daadiyey uma dahaba wuxuu doonay yuqiluhu inuu haddana qaado falam yarfachu faqaala famur bacdahum yarfachu calaya qaala laa qaala farfachu anta calaya qaala laa fa nahara minhu uma ixtamalahu waa qaatay calaa kaahilihi deegtou ku qaatay tunka tunkiibuu saartay uma indalaqa waa tegey famaa zaala nebiga kama tegin yutbicuhu inuu raacinayo basarahu araggiisa xataa khafya calaynaa ilaa cabaas ou naga qarsoomay nebiga saaba u fiirinaan yani xirsigiisa iyo maalkasa ugu dadaalaya la yaabman yahay allah mustacaan cajaban min xirsihi la yaab dartiiba u fiirinayay min xirsihi ou la yaaban yahay maalku dadaalka qaala faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigii waa kacay wahama minha dirhamun famaa qaama rasuulu llahi sal slama nebigu ma uunan kicin ma aanu istaagin walxaal hama meeshaasna minhaa maalkaas baxrayn laga keenay dirhamun uu ka yaalo yani meeshii nebigu wuxuu ka kacay iyadoo maalkaasi dirham ounan oolin wixii dhammaay waa lagu kala kacay waa la qeybqeybshay tarjamada qeybteeda dambe u xadiidkanna daliil uu yahay waliman yuqsamu اlfay-u wاljizyatu dadkaa la siina marka caamka towfiiq sal اllah slm alى nabiyina mxamed l